قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف
assalaamu calaykum akhi bal waxaad ku bilowdaa bal magacaaga iyo meesha aad joogtid warbaahinta islaamiga aad kala soo xiriiraysid
walaal magacayga waxaan idhaahdaa cumar macali cabdi waxaana joogaa waddanka south africa khaasatan magaalada johannesburg ee ka mid a caasimadaha koonfur africa
bal cumar macalin cabdi xade bal waxaad ka mid tahay ducaadda johannesburg joogta ee south africa ku nool soo maahan
haa walaal haa sidaas wey.
bal waxaad naga warantaa bal akhi bal sida wax u jiraan iyo arrinta masaajidka imaamu shaafici iyo maxamed amiin iyo bal qaabka laysku hardiyey ay wax u jiraan oo iimaanka lagu xagaldaaciyey iyo bal iimaanku bal i- intaad adigu ka taqaanid
walaal horta marka koowaad ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala hadda ilaahay kadib waxaan u mahadnaqahayaa walaalaha golaha baraaruga meel kastoo ay joogaan waqooyiga america iyo yurub bariga africa iyo kuwa halkaa nala jooga intaba intaa kadib walaale horta kolley sida wax u dhaceen waa idin soo gaareen qaybo kamid aan u malaynahayaa arrin muddo dheer iska soo jiitamaysay oo xagga dacwada ku saabsan iyo masaajidda iyo maraakiista ayay ahayd aakhirkiina imaamka looga qaaday oo looga joojiyey dacwadii uu waday oo khayrka badnayda uu ka waday masaajidda iyo maraakiista waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormariyo maxamedul amiin man huwa kee buu yahay maxamedul amiin muxuu yahay waa maxamedul amiin waa sheikh ka mid a culimada rabbaaniyiinta ah ee soomaaliyeed waa nin xilmi iyo dulqaad badan laguna yaqaan ikhlaas waa nin daaci ah oo maaragtay xaqa caddeeya markasta oo leexleexan waa nin deedki ah oo ilaahi subxaana watacaala uu ku manaystay xilkasnimo jecella dadka inuu maaragtay qof kasta oo dhibaataysan u gargaaro dhanka kale haddana waa nin odaya oo ka mid a odayaasha soomaaliyeed oo ummadda iyo mujtamaca soomaaliyeed uu ku dhex nool yahay samahooda ka taliya had iyo jeer u garqaada khaasatan maxkamad islaamiya oo halkan ka jirta oo dadka arrimahooda hoose xallisa asaga ayaa wakiilka oo qaadi ka ah dhanka kalena markiiska albayaan iyo masjidka imaamu shaafici oo ayuu maaragtay dacwada ka wadaysay khaasa waddanka koonfur africa muddo hadda ilaa toddoba iyo toban sano sideed iyo toban sano aan ku qiyaasahayo ka hor ayuu ka bilaabay dacwada wuxuu ku bilaabay dacwo shaaric iyadoo dadku aada u yaryahay oo xataa soomaalidu ay hal guri isla degdegan tahay intooda badan ayuu bilaabay inuu dacwada maaragtay shaarica ka bilaabo dadka isku soo aruuriyo wuxuu ahaa ninkii u horreeyey ee soomaaliya ee jamaaca ku tujiya koonfur africa iyadoo aan masaajidan iyo maraakiistaan oo dhan u jirin ayuu dadka meel isugu keenay waxaan dhihi karnaa soomaalida hadda joogta johannesburg asaga ayaa isu keenoo isu soo dumay wuxuu furay madaaris iyo dugsi qur-aan wuxuu door weyn ku lahaa oon la ilaawi karin masjidka maaragtay hadda la dhisay ee imaamu shaafici ilaahi subxaana watacaala ha ka ajarsiiyo dadku marka iyagoo u hamuun qaba oo aada u jecel inay maraakiis iyo masaajid helaan ayaa arrintaas oo olaheeda la bilaabay lacag fara badan bay ku bixiyeen masaajidkaa la dhisay dukaano fara badan oo masaajidku leeyahay oo asaga ku hareeraysan iyo dhul fara badan baa loo gaday guri kale oo gooni ka ah oo weyn oo maaragtay madrasada iyo makaatib kale ku yaalaan baa la galay wixii saas ahaa oo ilaahi subxaana wa tacaala ha ka ajarsiiya dadka soomaaliyeed ay gacan badan ka wada geysteen waxaa bilowday takrif- takrifal khaas ah oo dadkoodanoo khaasa ay leeyihiin kana mida dadkii dadweynuhu markii ay wixii gacanta u geliyeen oo ay maaragtay maamulka u dhiibeen arrintoodana xoogaa haddii dadku markay wax ku cusub yihiin xumaantooda haddiiba lama fahmi karo laakiin step by step bay u socotay waxaana dhihi karnaa waxay soo caanbaxday oo arrintaasu lug weyn ku lahaa inay soo caanbaxdo amaba dhibaato fara badan uga tegay oo ku dhaliyey wadaadka la yidhaahdo maxamed idriis waktigii u yimid ayuu nimankan talooyin iyo tawjiihaad wuxuu siiye ku saabsan maraakiistan iyo maaragtay masaajidkan isagoo u muujiyey oo uga dhigay meeshaanu inay tahay meel ay leeyihiin ictisaam oo ka weeciyey danihii guud ee dacwo iyo kuwii soomaaliyeed oo dadku ay maaragtay meeshaan ujeeddada ay ka lahaa inuu weynay dhahay wuxuu u qaadeeyey qaab dad khaasa leeyihiin ama urur khaasa oo danahooda laga fuliyo lagana maamulo meelo ka baxsan xataa sun africa qaab ay dhaqaale ku aruuriyaan buu u sameeyey dhaqaalahaasu hadda wax ay ku bixiyaan intiisa badan aan la garanayn laakiin dadku khayrkay iska jecel yihiin oo cid hadda ku haysatay dhaqaalaha iyo say u maamulaan ma jirin laakiin dhibaatooyin dacwada ku saabsan oo fara badan oo kale ay la yimaadeen waktigaas kadib wadaadkaasu maaragtay u yimid waxay bilaabeen inay wixii xasri ku sameeyaan taladooda iyagu isku koobaan takrifal iyo xadgudub ay sameeyaan ducaadii kala shaqaynaysay dacwada maaragtay ay wixii ayaan ku faker ahayn meesha ka saaraan waxay bilaabeen macalimiintii madrasada ka shaqaynaysay oo qur-aanka dhigaysa oo ilaahay dadki wax ku dhigaysay inay maaragtay shaqadii ka diraan kuwa ayaga ku afkaara ama maaragtay ayaga maaragtay ay kolley wax isaga warqabaan ay meeshii keenaan isla markaas imaamka waktigaas ay waxay ku bilaabeen in ay daco inay ku bedelaan maxamed ibis ayadoo la ogyahay imaamku khayr allaha siiye south africa dadku markay yimaadeen qof walba cayr lagama qabto waddankaana inuu xamaasho u yimid laakiin isagu maalinkuu yimid ilaa hadda inta kaxe dacwada u taagan yahay nin hadda maraakistan iyo dacwadan uu wada lacag ku qaatana ma ahan sida lagu maqaalaana waagaas maxamed idris ay u ballan qaadeen lix kun oo dollar inuu inay siinahayaan maadaama waxay dhaheen asagu aada u yaqaano sida dadka lacagta looga aruuriyo arrintaas shacabku waa maqleen waa ka hortageen waana ku guulaysteen inay joojiyaan ilaahay baana ku mahadsan waxay bilaabeen culimadii muxaadarooyin kasoo jeedin jirtay masaajidka inay u diidaan oo cidaan ayaga fakarkooda qabin meeshaas aysan ka hadli karin waxay diideen inay kitaaba ka akriyaan waxaan xasuustaa oo in la xuso mudan wadaad ka mid a culimada soomaaliyeed oo hadda weli nala jooga johannesburg ama koonfur africa oo nin caalima ah oo masaajidka muxaadarooyin iyo ka akrin jiray kitaaba intaba way u diideen haddana waa ninka ay markii ayagu wax ku adkaadaan ay masalada ula noqdaan masaajidkii inuu kitaabka akriyo dadweyne waxu akriyana waa u diideen ayagiina waxay leeyihin kaale guriga naga noogu akri oo kama maarmaan marka waxaad moodaa meeshii dana gooniya oo dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed dartood inay uga dhigeen wax ayaga ku kooban halkaana waxaa ka baxay dacwadii dadweynuhu ay ka faa'iidaysanahayeen oo culimada kala duwan ay u daabixinaysay waxyaabaha waktigaa kadib ay bilaadeen waxaa ka mida inay xataa yidhaahdeen wadaad ama anagu keenin ma imaan karo koonfur africa cid masaali kartaana ma jirto waxaad xasuusataa walaalaha baraarugka koonfur africa iyo shacabka guud ee soomaaliyeed ee muslimkaa inay marti qaadeen sheekh xasan xuseen ilaahay subxaanahu watacaala ha xifdiyo dhib fara badan bay u geysteen waa ka hortageen xataa waxaa la aaminsan yahay oo dadka qaar kuu xaqiijinahayaan inay ayagu ku lug lahaayeen xarigiisii marxaladahaas farada badan oo kala duwan bay arrintu soo martay arrintan hadda ugu dambeysay oo wadaadka dacwadii masaajidka guud ahaan looga isaajiyey waxaanu is leenahay dhowr arrimood ayaa sabab u ahaa waxaa ka mid ahoo ugu weynaa waxaa yimid waddankan anagu aan joogno ninka lagu magacaabo shariif sheekh axmed oo hogaamiyow ah t f t da ninkaasu markuu yimid nimankaanu shir la qaatay iyo niman kaloo siyaasiyiin ahoo ayaga ay isu dhadhow yihiin wuxuu ku canaantay waktigii uu maxaakiimta hogaamiyaha u ahaa inay dhaqaalo fara badan usoo diri jireen aadna u taageeri jireen laakiin hadda intii ay ka gaabinahayaan oo aysan sidii hore dhaqaalo u siin wuxuu ku booriyey in la isku xiro dowladda p f d da madaxtooyada muqdisho iyo masaajidka ku yaal johannesburg siduu yidhi maaragtay shacabka koonfur africa juma iyo dowladda la isugu xiro arrimahaas ayagoo ka shidaal qaadanahaya waxay bilaabeen ololo fara badan oo ay ka mid tahay wanaagkii imaamka ahaa oo dadku jeclaayeen oo tafaasiirta akrinahayay in ay ka joojiyaan casharadii u bixinahayay casharada u bixinaya ka joojiyaan waxaa ka mid a casharo musalsal oo isugu magac daray wa min hadyi lqur'aan oo xikamka qur'aanka ku jira uu kaga hadlaayay waxyaabaha la yaabkana waxaa ka mid ah ay dhaheen wadaadkaanu kitaabka uu akrinahayo iyo muxaadarooyinka annagu noola jeeda annagayba na tilmaamahaya waxyaalaha dadku la yaabeen bay ka mid ahay ilaa haddana wax lagu macneeyo la garan la'yahay waxay joojiyeen tafsiirkii ayagoo dhahayo ku andacoonahaya wadaadkaanu gaaladu nagu dirahaya waxaasoo dhan waxaa ka sii daran waa xukun baatil ah oo ay dacwadii kaga hortagahayeen laakiin tanfiidkii sidaa kasii falxuno waxay sameeyeen wadaadka waxay dhaheen cod baan u qaadaynaa sidii dimuqraadiyaddii dhowrkoodii maamulka ahaa intay guri isku xireen oo u yeereen ay waxay dhaheen cod baan kuu qaadaynaa walaado oo maxaa dhiman cod iigu qaadaysaan tafsiirka markaad akrinaysaad aayadaha jihaadka faahfaahisaa war haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisii baan akrinahayaa isagaana fasirhayaaye ma intaasaad igu maarteen warkaas iska daadaa la yidhi waxaan kuu qaadaynaa cod farta taagaa la yidhi hal dhin maahan intoodii kalaa iguma qaala inay gacanta taageen haddii arrin sharciga islaamka waafaqsanna ma aha wax dad culimo loo malaynahaya inay ku kacaan ay subanaynna ma aha intaa waxay ku dareen shalay toole waxay ku xidheen masaajidka kaamirooyin dhowr xaba ah oon horey ugu xirnay shacabkii argagax fara badan baa ku yimid wax badan oo la isla dhex marahayaa horey u jiray waxyaalihii inay u markhaati furaysaad moodaa oo dad cadaymo ka sugahaya ama dad maaragtay ayagu inay wax u geeyaan sugahaya ay wax u duubahayaan sababtoo ah wax galaf oo masaajid gudihii toban kaamura loogu xidho xataa qaybta dumarka lama garanahayo dumarkii maanta calooshay keeneen waxay yidhahdeen cawrada nadi baa la daawanahayaa qaybtii annagu aan masaajid ka deganayn baa kaamirooyin lagu xidhay waxaasna raalli kama nihin taas darteed nabadgelaynay dhehen masaajidkan in lagu kala carabay hadda maraysaa masaajidkii oo u xirmo shacabkii qaar baa silsilado wato iridda la taagan arrintii baanu soo guda galnay saddexdii guryada ugu dambeysay guddigii odayaal baan saarnay guddigii baana hadda ka warsugaynaa biidni illahi tacaala wixii xal ka imaan kara meeshaas inay ka keenaan intaas weeye haddii aan soo koobo waxa meesha ka dhacay waa tahay cumar macalin cabdi xade bal warbixin dheer baadna siisay oo ku saabsan bilowgii dacwada ee shiikhu uu bilaabay iyo xilliguu yimid magaalada johannesburg iyo dhibaatooyinkiiba marxaladihii uu soo maray ugu dambeynna waxaad kusoo gebagabaysay in loo shiray oo markaasi imaankii laga qaaday masaajidkii maxay tahay baahida keentay in laga qaado masaajidka
walahi horta ilaahay baa naga og laakiin baahi keentay oo sideeda jirtaan ma jirto wadaadka in meesha laga qaado waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a nimankan meesha maamulka ka ahaa wadaadkuna uu ka mid ahaa waa sagaal nin oo trasti isku magacaabay haba ahaadeen trastigooda halka nin oo mimbarka soo istaaga ee dadkaas dacwo u sheega keligiis buu ahaa halka nin ee kitaab akriya oo laga faa'iidaysto xeer ku baxan tahay asagu ahaa haddana wuxuu ahaa kii lagu daba tukanahayay oo qaariga ahaa
waa tahay nimanku bal haddaad noo cadaysay bal dad badan baa caalamka naga dhegaysanaya nimanku ka qaaday shiikha sheikh imaam maxamed amiin imaamkii masaajidka imaamu shaafici waa niman maxay yihiin nimanku xaggee ka yimaadeen
waa niman ka mida dadka soomaaliyeed oo koonfur africa degan meel cusubna hadda kama aysan imaan marka laga reebo wiil dhallinyaro ah oo ay ku bedeleen oo mid ayaga ka mida qaraabo la ah waxaa laga keenay nairobi oo hadda asaga imaamnimadii loo dhiibay laakiin nimanka maamulka haya waxay ka mid yihiin dadkan koonfur africa muddada badan joogay dhammaantoodna ma wada aha niman culimo ah laakiin wax walba isugu jiraana maamulkaa kuliyey laakiin dalaitisaan bay ku wada jiraan ma urur siyaasadeed bay ka tirsan yihiin ma xarako islaamiyay ku jiraan ma waa xaggee bay ay salka ku hayaan
sida daahirka ictisaam ayay ka jirsan yihiin laakiin ismaaciilsiyo kale oo t f g du ka mid tahay ku jiraan
waa gartay waxaan ku cadaynahaya in kasta oo ka tirsan t f g da markii uu halkan yimaado xildhibaano fara badan baa yimid waxaa yimid maaragtay wasiiro waxaa yihiin siyaasiyiin fara badan oo t f da ka tirsan ku kasta oo yimaadana ayagaa marti qaadahaya soo dhaweynaya n n waa tahay n bal haddii aan usoo noqdo n ninka hadda loo dhiibay imaanka marka laga qaaday meesha n ma ka aqoon badan yahay ee shiikha n magaaladasi ma laga yaqaanaa n maxaa maxaa lagu xishay in laga qaado n shiikha oo mataqaanaa n sheekh imaam maxamed amiin oo ninkaa loo dhiibo waxaa lagu xishay waa maxay ma shiikhuu ka cilmi badan yahay ma magaaladu ka yaqaanaa n waa maxay baad is leedaha
walaal horta ninka meesha loo dhiisaan kuu sheegay waa nin dhalinyara oo nairobi laga keenay waana nin maaragtay qari ahoo dadka tujiyo kolley anugu hadda asaga wax xumaana kuma arag cadaalad baa la rabaa rag baana meesha u dhiibtay wadaadkiina ka qaaday asaguna dembi kuma lahan laakiin martabadii wadaadku joogay nin jooga ma ahanoo wadaadku dacwo wada asaguna wuxuu ku egyahay inuu dadka tujiyo farqigaasa labada nin u dhaxaysa wadaadkana waxaa meesha looga qaaday wax lagu soo eedeeyey saad ufahantayba horey baan kugu bidaamiyey waxaa lagu soo eedeeyey tafsiirka markuu aayadaha jihaadka marahayo inuu si fiican ufasiro xaqiiqada jirtana waxay tahay wadaadka waxaa maaragtay meesha looga qaaday in uusan kamid ahayn ictisaam
n waa gartay maadaama wadaadku muddo labaatan sano ku dhow dacwo soo waday oo magaalada laga yaqaano oo n dacwadiisina hadda waxaa lagu qabsadayna ay dacwadiisi iyo diintiisi tahay oo tafsiirkiisi la joojiyey oo masaajidka laga qaaday maxay shacabku u qabteen marka laga soo tago n haweenka muslimaadka ay ka xanaaqay in kaamerooyin lagu xirto n meesha ay masaajidka ka cibaadaysanayaan marka laga soo tago maxay shacabku u qabteen maxaa idin diyaar ah maxay maxaad kala hadasheen shacabka oo ma jiraan cid markaasi u istaagtay shiikha labaatanka sane ee dacwada waday ee wax soo barayay ee ummadda hogaaminayay in si sahla la yidhaahdo diintaad wadi dacwadaa wadi kamaana helin oo tafsiirkii iyo inaad ummadda kiciso dooni mayno marka shaqadaanu kaa fariisanay bal dadka dareenkooda iyo waxaad hadda tillaabooyinkaad qaadaysaan
walaal horta dadka dareenkooda waa kacsan yahay qof kasta oo imaan qalbigiisa ku jiray ama maaragtay islaamnima ku jirtay ama insaafka iyo cadaaladnima ay ku jirtay waa kacsan yahay markaad aragto dadku labadii isla hadlaysa iyo qof kasta oo maaragtay dadkii isla taaganba waxay ka hadlayaan arrinta ayada ah waana taan hore kugu sheegay dadka qaar baa xataa waxay gaareen heer ay taan maaragtay jaajidkaan xiraynaa oo silsiladay soo qaateen booliista waxay geeyeen ribood oo waxay dheheen meeshan waa isku haysanaaye hanaloo xiro inta aan annaga ku kala baxayno waayo meeshaan annagaa shalay lacagta nabi ku bixinoo dhisanay inaan ku cibaadaysanaana u dhisanay niman baana ku tagin farahayo oo xataa maaragtay ogaadadii qaybo kamida naga istaajiyey ka odayaal ahaan iyo ka dacwo ahaan baan u dhex galnay culimadii iyo odayaashii iyo dad ganacsataha oo fara badan waxaanu isku dayaynaa marka hadda shiikha mulmigii lagu qabsaday wixii maaragtay looga derderan yahay waana laga derderan way caddahay in aan maaragtay nimankaas dulmiga ay ku wadaan shiikha aan banaanka ka marino dacwadii guud iyo dhankiibu dadka u hayay oo uu ku anfacay oo asaguna ilahay dartiisa igu taagnaana asagii uu ku soo noqdo sababtoo ah nin maanta booskii u joogay geli kara nalama joogo ayaga iska dhaatay annaga xataa naguma jiro marka waa arrin dadkii guud iyo dantii guud iyo dacwadii guud ee dan u ah annagu marka hadafka aan leenahay waxay tahay dulmiga iyo gardarrada nimankaanu samaynahayaan marka koowaad inaan maaragtay dafcino oo dacwadii shiikha soo celino marka labaadna ayaga aan u tusno waxaanu inaysan ahayn wax afartooda aanu leedahay wax ixtisaan leeyahay wax cidigooni u leedahay inay tahay masaajid ummadda soomaaliyeed isteen dadkeeda kala duwan ee afkaaraha kala duwan xambaarsan ee muslimiinta ahna u ka dhexeeyo haddii intaa ay u hogaansami waayaan hadda ayagu waxa iskama lehe waa ka qaadaynaa shacabka soomaalida iskale did kale ma diidanaya ee see see uga qaadaysaan macnaha ma waxaad dacwo ayaad furaysaan oo waad dacwoonaysaan saa hadda sheegtaba n waxaa laiskugu yeeray boolis bay maraysaa arrintii marka ma masaajidka waa waa la xiraya albaabada iskugu dhufanaysaan miya haddii ay iyagu ku adkaystaan inuusan mardaba masaajidka cag soo dhigin ama daruusuusan ka akrin imaamkii masaajidka sheekh imaam maxamed amiin
taasu waxa weeye in masaajidka la xiro waxay noqon kartaa markii xal kale oo kale la waayo in maaragtay haddii ilahay idankeeda leeyahay gaalo la isku dacweeyana wax sahlan ma ahan ayadoo doo muslimiina la yahay laakiin cala alaqal wixii sharcoo ayagu wadaan inaan ka hortagno ayaan rabnaa dadka shacabkaahuna diyaar bay ugu yihiin in ayagu masjidkii xidhaan oo waxay leeyihiin meeshii masjidku garaar bay noqotae haddii ilaah idankeeda leeyahay hanala ka xiro annagu waxaan usoo dhex gallay marka in masjidkii oo aan la xidhin aan wadaadkii soo celino rajada naduna waa ku weyntaa marka intii laga baaqsan karo in ama dacwa timaado kollay riboodka way geeyeen dadu laakiin waxaanu jecel lahay inaan soo celino oo dadka shacabka iyo muslimiinta aan ku soo celino oo xalka ummadda dhexdeeda uu ka dhaco taasaan jecel lahay marka ayagu ay nagu kala diidaanna waa tilaabo waa ka qaadaynaa ed waa waa gartay maxaad culummada iyo ducaadda caalamka kaa dhegaysanaysa u sheegaysaa ee maadaama ay yihiin nimankan aad sheegtay ee xarakada ictisaam niman aan dacwo lala wadi karin ayna jiraan rag badan oo culummo leh oo ducaad leh oo dacwad la wada ictisaamka dhanka kalena ay ee, dareensan yi- aysan dareensanayn dhagarta loo maleegayo sida haddaba n ku dhacday n shiikhii imaamka ka ahaa ee ayaga soo dhoweyn jiray
wallaahi dee walaalow dhibaato jirta weeye Een, dhibaato jirta weeye oo meel kasta oo hadda ay joogaan sida ay u badan yihiin kulligood ma dhigi karo bini aadamku Een, dabeecad kala duwan iyo waxyaaba kaloo ay u fa- khabooxayso arrintu baa jira marka waxaan kula talin lahaa horta xaqiiqada jirtaa waxay tahay qofku markuu xaqa asagoo arka iska indhatiro ilaahay wuxuu ku salladayaa shaydaan shaydaankaasna shaqada u horeeya u diro waxay noqonaysaa qofku inuu xaqii la dagaalamo nimankaanu maanta waxaad moodaa hadday og yihiin iyo haddaysan ogeynba ayagu inay xaqii la dagaalamahayaan dad kasta oo ay gacan ku wada hayaan ha ka digtoonaato hana iska aruuriso dulmigooda iyo joogkooda iyo gardaradooda ha la iska dhuumuubo oo intii maaragtay laga hortagi karaa ha laga hortago wixii mufsado weyn ka imaanaysana oo markaas eh, mufsado weyn ka imaanaysana wixii loo dulqaadan karaa ha loo dulqaato laakiin sidin weyn ha laga qaban anigu leeyahay ducaadda maanta caalamka nimankaas eh, dacwada la wada aan kula tadaarmaya dadka muslimiinta ay dhegeysanayeen En, waa tahay laakiin tilaabadan ay qaadeen en, nimankani eh, soo lagama dheehan karo in ay muslimiinta beri ka noqonayaan ama uga noqonayaan xaqa ay muslimiintu sheegayaan sida hadda waxaad sheegtay in eh, shiikha aan wax kale oo lagu eedeeyay aysan jirin aan ka ahayn tafsiirka uu akhrinayay
wallaahi wax alla waxay nimankaanu sameeyeen wax sharciga islaamka lid ku ah oo aan waafaqsanayn weeye waxa waxaa weeye qofkii ku kacay uu maaragtay een- een arrin weyn oo caqdigiisa iyo islaamnimadiisa taabanaysa wax u dhimaysa ah sababtoo ah qof islaama oo aayad iyo kelimad kalaamkii ilaahay ah tafsiirkeedii lagu haysto oo aan lalahayn een tafsiirkii baad khaladay arrin bidcahaad la timid lama laha inxiraaf baad ku dhacday lama laha liajli gaalaan ka baqaynaa liajli gaalaan ka baqaynaa aayaddan ha u fasiri oo ha muujin wixii ay sheegaysay waxa weeye ma ahan wax dadka islaamka ah anigu ma maqal maray horey usoo martay marka nimankan walaalahaya ilaahay subxaanahu watacaala xasoo hanuuniye khalad fara badan iyo inxiraaf fara badan bay ku jiraan waxaan u malaynahayaa iyagoo waxba badan dareensanayn inay kuwa badan oo ayaga ka mida diinta banaanka ka noqon doonaan laakiin anigu hadda hebel baa diinta ka baxay ma dhihi karo Eh, laakiin haddaan su-aasha ugu dambaysa tan ka dhigo maxaad u malaynaysaa inuu xalku noqon doono masaajidkaasi ma in shiikha aad soo celisaan oo uu dacwadiisa iska sii wato mase in saas bannaanka lagu tuuro oo in- in koox i- yar oo dadka aan en, inay afduubaan bay ku dhammaan doontaa
wallahi waa wax qaybaho ilaahay baa subxaana watacaala waxay noqon doonto dadaalka annagu aan wadnana hadda wuxuu ku salaysan yahay shiikhii dacwadiisii in la soo celiyo masaajidkiina laga dhigo mid dadka u dhexeeya Een, haddii ay noqon weydo wax kala soo baxaana kolley waa arki doonaa laakiin annagu hadda rajada ugu weyn oo aan u dadaalayna waa intaas
n cumar macalin cabdi xade n aad baad u mahadsan tahay n waa maalmahan soo socda baan ogaan doonaa bal waxay ku dhammaato haddii aan kaa codsado waxaan ku sheegi lahaa tix yar oo toddoba sifo aan ku tilmaamahayo majaalkaan ii saamaxayn waa xoogaa tix yaro dheer weeye laakiin toddoba sifo u horeysa aan ku tilmaamahayo sifooyinka nimankan aan ka fahmay baan xoogaa tix yar kuugu sheegi lahaa waa ka sii dayn kartaa cumarow
waa niman aan matali karin shacabka soomaali waa niman xaqii moosay oo meesha ka idleeyey waa niman muhindiskood yahay guriga maalgee waa niman ismuuhaalayo oon macno lahayn waa niman mujaahidiinta necab oo gaal duqaysaday waa niman masiibadii ay dhigeen inku wada meesho oon marnaba wanaag laga sugayn ma hadda mooyaane oon marnaba wanaag laga sugayn ma hadda mooyaane waa macadsan tahay باذن الله تعالى وانا كلهم ان شاء الله تعالى ولا لا تقولوا بدي شرح هنا والسلام هيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير